halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad labiyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxaa ku degannaha guriga aniga iyo wasiir oo ka tirsan wasiirada dowladda koonfur-badda soomaaliya ahna wasiir ku-xigeen wasaaradda xanaanada xoolaha marka ma garan karno sababaha mar walba ay na soo weeraraan mana ahan markii ugu horreyso maxaanku yidhahda dambaan ay nagu soo tuuraan
kaasi wuxuu ahaa maxamed isaaq ibraahim aflow oo ka warramaya weerar xalayto lagu soo qaaday guri ay wada degan yihiin isagiiyo wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed waraysi ayaanu idinka haynaa xaalada xaalad adag oo qalqal ah marka waxaa ku yirahda xaalada caawaytaba ugu daran tahay ilaa isbuuc magaalada waa laga qaxaa walaahi xaaladeeda hadda maxaa samaysaa leeyahay qaxdaa joogtaa
taasina waxay ahayd mid ka mida dadka ku dhaqan magaalada baardheere oo xalay dad tiro badani ay ka barakaceen ilaa iyo shalay warbixin ayaana sidoo kale idinkugu haynaa
qodobada kale idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay in ay kulan lagaga hadlay hawada soomaaliya nairobi kula yeelatay mas-uuliyiin ka socda soomaaliya isfaham la'aanna ku soo idlaaday qarax dhimasho iyo dhaawacba sababay oo qaahira ka dhacay iyo qodobo kale ayaad dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wadaxaajoodka barnaamijka nukliyerka ee iiraan ayaa gaaray saqdhex oo habeennimadii xalay ah kadib maalin adag oo la isku mari waayey wadahadallo albaabada ay u xirnaayeen laakiinse ku soo dhammaaday xalay jawi fiican magaalada vienna heshiiskan oo galay wiiggiisii saddexaad ayaa wadahadalku waxa uu socday ilaa iyo xalay saqdhexe sida ay sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka saraakiil ka tirsan mid ka mida kulamada ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu sheegay inuu ahaa kii ugu adkaa oo ay wada qaataan wasiirada arrimaha dibadda ee ka socda midooda yurub iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan marka laga soo tago dibudhacyo ku yimid kulankan oo markiisii hore loo madlanaa soddonka bishii tagtay ee juun inuu dhaco ayaa zariif waxa uu rajaxumo uu ka muujiyey markii hore wadahadallada laakiinse wuxuu dib wadahadalladii habeenkii xalay ahaa uu u muuqday inay suuragal tahay in maanto axada lagu dhawaaqi doono heshiis laga gaaro arrinkan labada dhinac shanta quwadood oo kale ah maraykanka faransiiska jarmalka britain iyo ruushka oo lagu daray shiinaha ayaa dhowr jeer waxaa ay ballaariyeen muddadii wadahadalka laysku dayay in lagu gaaro xal arrinta khafiifinta cunaqabateynta taxraan iyo taasoo beddelkeeda iyana dhinaca kale la indheindheenayo iiraan goobaheeda nukliyerka iyo milatariga waddankaasi ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa la dilay afar iyo toddobaatan kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay kadib markii qarax bam lagula eegtay goob dadku ku badan yihiin oo ku taalla caasimadda dalka jaad ee danjamina goor hore oo sabtidii shalaya weerarkan ayaa dhacay kadib markii ugu yaraan toban qof oo kale iyagana lagu dilay deegaanada waqooyiga dalka nigeria ku yaala iyagoo weerar ay ku soo qaadeen kooxda boko xaram islamarkaana ay la wareegeen inta badan waddooyinka waaweyn ee deegaanadaasi ma jirto cid sheegatay ilaa hadda weerarkaasi ka dhacay dalka jaad mas-uuliyiintuse waxa ay eedaasi dusha ka saareen kooxda fadhigoodu yahay nigeria ee boko xaram qaraxyo iyo weeraro noocan oo kale ah ayaa ka dhacay wadamada bartamaha afrika usbuucyadii lasoo dhaafay qarax baabuur ayaa waxa uu ka dhacay illinka laga soo galo qunsuliyadda talyaaniga ee magaalada qaahira aroornimadii shalay iyadoo halkaasina uu ku dhintay hal qof sidoo kalena burbur dhismo xarun taariikhiya uu soo gaaray kooxda isugu yeerta isista masar ayaa waxa ay sheegeen in bartooda internetka war ay soo dhigeen kadib in iyagu ay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkan madaxda dalkaasina mayse xaqiijin durbadiiba sheegashadan inay dhab tahay iyo in kale weeraro horey uga dhacay dalkaasi ayaa lala xiriiriyey inay geysteen kooxda isis ee gobolka sinai ee iyagu xiriirka la leh isista kale ee dalalka kale ee carabta madaxda dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan weeraradan ciddii ka dambeysay iyadoo ay jiraan muuqaallo la xiriira goobta oo la duubay markii weerarkaasi uu dhacayay ra-iisul wasaaraha talyaaniga ah ayaa isna wuxuu la soo xiriiray madaxweynaha dalka masar wuxuuna muujiyey sida ay dowladdiisu u doonayso inay masar ka caawinto la dagaalanka argagixisada sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al sisi
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kadib markii ay waayadanba soo baxayeen duulaanada ka dhanka ururka al-shabaab ee magaalada baardheere ayaa boqolaal ka mid ah dadka magaaladaasi degani ay bilaabeen inay isaga cararaan guryahoodii cabsida ay ka qabaan dagaalka ka dhici kara magaalada gudaheeda aawadeed dadka deegaanka ayaa barakacooda waxa ay ciirsi bidayaan deegaano kale oo ka tirsan isla gobolkaasi gado ee ku dhowdhow baardheere iyo weliba buurdhuubo caabud waaq iyo beled xaawo waxaa kaloo ay wararku intaasi ku darayaan in magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow ay waayadanba ahaayeen saldhigyo ay al-shabaab ku leeyihiin haatana ay ka wadaan abaabulo dagaal oo ciidamadooda ay badi u rareen jiidda dagaalka haddaba sahre cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa ayaa warbixintan inooga diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyey ee baardheere
magaaladan oo ah mid caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa leh ganacsi ahmiyad weyn ku fadhiya oo isku xira gobolka intiisa galay iyo deegaanada koonfurta soomaaliya iyo caasimadda wakhtigan la joogase waxaa saameyn weyn ku yeeshay colaadda soo food saartay waxaana yaraaday dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee deegaanka iyadoo dad fara badanna ay ka barakacayaan labadii cishe ugu dambeysay hooyo ka gaabsatay magaceeda ayaa waxay ii sheegtay inay la welwelsan tahay dhowr carruura oo ay dhashay halka ay ula ciirsan doonto wakhtiga sii adkaanaya ee degmada awgeed waxay ahayd xaalada xaalad adag oo qalqal ah marka waxaa ku yidhahda xaalada caaway taaba ugu daran taaba ilaa isbuuc magaalada waa laga qaxaa walaahi xaaladeeda hadda maxaa samaysaa yaa leeyahay la qaxdaa joogtaa wax aan hadeer ku tirsanaha la garan kara dadkii oo dhan dhamaatadi waa waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka dadka xaggee u qaxayaan xaggee aadayaan wallaahi webiga jeelkiisa meekaa meel walba maxaan ku idhahdaa waxaa ku dhaha balaxaago ceel waaqo xaaqar meel aan la aadaynin masirka waa la wada qaxay wax jooga malahan malaha webiga jeelkiisa iyo dadka reemiyiga baadiyaha la isaga guurayo kariidooyin iyo waxbaa la wada rarta wallaahi meel aro carara ma garan karo meel aan hadeer aada amaan ciirsado ma garan karo waan iska joogayaa insha allah wuxuu ilaahay iga dhigaan noqonayaa inaan qaxo hadda iima suurtageli karto wax ku haray male shaqiir kabir rag iyo dumarba wax jooga malaha marka nolosha magaalada kale see waay iskuullada ma furan yihiin dugsiyada ilmaha ma aadayaan nolosha sidee waay businesska ama suuqyada ma furan yihiin xataa suuqyada beryahan hadda way iska rooleed way furneed laakiin ma jirin iskuul iyo dugsi furnaa ma jirin carada waa xaawiyaan waxaa ku dhahdaa dagaal baa diyaar loo ahaayo waa lawada wax jooga bale wax qaha iyo waxay dhaqdeen wax oo ciidamadii ka baxay magaalada ka sokow in dadku ay u barakaceen magaalooyinka kale ee gobolka gada ee buurdhuuba beled xaawo ceelwaaq iyo deegaanada kale tuulooyinka ee hoos yimaada isla baardheere ayaa haddana weli waxaa jira dad ayagu ay danta u saamixi weeday inay ka baxaan magaalada oo aanan qaarkood awoodin inay u dhoofaan degmooyinka kale dadka deegaanka ayaa sheegay in al-shabaab ay kaga baxeen magaalada laba jiho iyadoo intooda badanna ay aadeen dhinaca deegaanada duulaanka looga soo yahay baardheere baardheere waxay ahayd saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab karar aadan rukow oo ah wariye ku sugan degmada garbaharre ee gobolka gado ayaa isna v o e da uga warramay xaalka guud ahaan gobolka wakhtigan iyo dhaqdhaqaaqyada ciidanay jira sida uu yahay gobolka hadda xaaladiisa waa si caadi ayay ku tahaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayaa jiro in ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada midooda africa ee howlgalka iyo gudaha soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyada wado waxaana saacadihii ugu dambeeyey in ciidamada ay gaareen sida wararka aan ku helaynana waaxiga aga deegaanka fafaxdhuul saan horay u sheegnay marka ilaa iyo haddana ma jiraan wax iska caabin ah oo ay kala kulmeen in ururka al-shabaab oo iyagu hadda maaragtay ciidamadaasi ay duulaanka ku yihiin yaa faafaxdhuun hore gacanta ugu hayay maxamed aadanow in faafaxdhuun waxaa horey gacanta ugu hayay in ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada ereyada ceelwaaq marka laakiin hadda tan way ka duwan tahay ciidamo aada u badan oo laga qaaday magaalooyinka in ceelwaaq iyo galiley iyo deegaanada ku yaala xuduudda ayaa la geeyey marka sidii hore waa ay ka duwan tahay waayo waa furun cusub waayo hadda macnaha saan wararka ku helayno ciidamo aada u badan oo qubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan gaar ahaan iyo weliba ciidamo dhowaan tababar loo saxeeyo hadda goobta ku sugan oo iyaga dagaal diyaar u ah islamarkaana ku wajahan magaalada baardheer haddaba waa sidee xaalka al-shabaab ee wakhtigan xaggeese ku wajahan yihiin mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey weriye karar aadan rukow lama qiyaasi karo halka hadda sida rasmiga ah ay u joogaan ururka al-shabaab balse wararka aynu ka helayno gudaha waxa ay sheegayaan in shabaab ololo ballaaran ay ka dhex wadaan gudaha magaalada dadka ayay kala hadlayaan masaajida iyo sidoo kale waxaa dadku ay kula hadlayaan qaar ka mid ah fagaarayaasha waxaana dadku ay ugu baaqayaan in magaalada la difaaca oo dagaalka laga qeyb galo qaar ka mid a horjoogayaasha shabaabka waxaa dadka ay ka codsanayaan in maaragtay dagaalka ay qeyb muhiima ka qaataan haweenka ayaa loogu baaqay in ay ku deeqaan dahabka iyo lacagaha sidoo kale dhalinyaradana waxaa loogu baaqay inay iska diiwaangeliyaan xafiis shabaabka dhowaan halkaasi ay ka hirgeliyeen oo maaragtay qaab ciidan ahaana ayaa loo qorayaa marka baaqyadaas ayay shabaabku jeedinayaan marka waa dagaal caalami ah ayaa iyaga dhinacooda ay iclaaminayaan si wararka aynu ka heli kasakoo magaalada baardheer ee gobolka gadow waxaa sidoo kale al-shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanada guud ahaanba gobolka jubbada dhexe gaar ahaana kuwa ku dhowdhow baardheere ee saakow iyo salagle oo ka mid a saldhigyada ciidan ee ugu weyn ee koonfurta soomaaliya ee al-shabaab gobolka jubbada dhexe ayaa markaasi wuxuu u muuqan doonaa gobolka keliya ee al-shabaab ay si buuxda koonfurta soomaaliya gacanta ugu hayaan wakhtigan inkastoo ay adkaan karto inay kusii nagaadaan deegaankaasi jubbada dhexe ee dariska la ah degmada baardheere haddii ay lumiyaan magaaladan baardheere oo al-shabaab intooda badani ay joogeen saraakiishooda al-shabaab ayaa sida la sheegay dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in wakhtigan baqdin xoogle ay soo food saartay markii ciidamo xooggan oo ka socda dowladda itoobiya kuna socda howlgalka midooda afrika ee amisom ay soo gaareen deegaanada ku dhowdhow degmadaasi baardheere iyagoo duulaan ku ah halka mahadsaned saare cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
waa tahay subax wanaagsan rabadaan karim dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in xalay weerar lagu qaaday guri ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ee halkaasi waxaa la sheegay in rag hubaysane ay bam ku soo tuureen kadibna ay rasaas isweydaarsadeen iyaga iyo ciidamadii ilaalada ka ahaa gurigaasi maxamed isaaq ibraahim aflow oo isagu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada baydhabo ayaa v o eda u sheegay in gurigaasi ay wada degan yihiin isaga iyo ku-xigeenka xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed haddaba sahre cidlo nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay ugu horreyntiina waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen waa mahadsan tahay sahroy lacagadan ayaa mataqaanaa qolada nabaadgeedka ogus ee alqaacida al-shabaab weerar bay kusoo qaadeen horay aniga ka deganaa magaalada baydhabo ilaa iyo maxaa ku dhahdaa dhowr bambaanay ugu soo tuureen bamkii ugu horeeya ilaahay mahadiisa askariga markaasi waardiga ahaa oo mataqaanaa afaafka guriga hortiisa fadhiyey wuu lehelay xabad buu lehelay qolooyinkii al-shabaabkii oo dharka igu soo tuuray mid kamid ah ayuu dhaawacay kuwii kale ayaa meeshii ka cararay ilaa iyo mataqaanaa dhowr dambaano kale ayay haddana nagu soo tuuraasi oo mataqaanaa dhaawacooda iyo ay u jeetaan marka igu suuroobi weyday waan soo qaadnay meel banaanaan keenay booliskaan ku wareejinay kolley hadda wuxuu yaalaa saldhiga boolisku yaalaa ninkii dhaawaca ahaabaa saldhigga booliska yaala ha waan gartay guud ahaan imise ahayn markaa raggaynu soo weeraray ilaa iyo saddex nin bay ahayn oo bambaano iyo mataqaanaa basalo waxaas ku hubaysnaa marka midka dhaawacaga ah oo hadda aan ku wareejinay booliiska oo mataqaanaa iguna baaritaano waxaas ay ku wadaan ayaa jiray oo asaguna aan filayna inuu mataqaanaa isagoo dhaawaca uu baxsaday laakiin subaxiyaan ka war doonayna haddii ilaah yidhaah midka kalena fara faro laguna hayo waan gartay marka maxaa lagu caddaynaya inay al-shabaab ahaayeen nimankaasi ama inay ahaayeen dad kale oo deegaanku ah oo si kale adiga kuu soo weeraray maya astaamaha lagu yaqaano bamba muddo hadda laga joogo shan cisho ka horna sidaan oo kale bam ay mataqaana ay xaafadda ay ugu soo tuureen ilaahay amarkiisa wax khasaaro oo markaasi ma soo gaarin ma aysan jirin laakiin tii cawada ahayd maxaan ku yidhahdaa igu baan hadda wax ka reebnay oo ninka hadda dhaawaca ahana markaan mataqaana xabadda ciidanka ay ay ay la haleelayeen bambuu gacanta ku haystay bam kaluu raba haddana inuu muxuu ahay uu soo tuuro marka waaba la gartaba nin deegaanka uu ahaa nin amniyaad buu ahaa al-shabaab uu ahaa ma ahayn marka wax kale oo mataqaanaa oo maxaan ku idhahdaa si kale noo soo weerar waan gartay n hadda wax xila ma haysid guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada baydhabo ee dhinaca maamulka iyo waxaad ahayd ee maaliyadda marka hadda maxaad u malaynaysaa inaan lagu bartilmaameedsanayo waxaa ku deganaha guriga aniga iyo wasiir oo ka tirsan wasiirada dowladda koonfur bad ee soomaaliya ahna wasiir ku-xigeen wasaaradda xanaanada xoolaha marka ma garan karno sababaha mar walba ay noo soo weeraraan mana ahan markii ugu horeyso ay maxaan ku idhahda dambaan ee ay nagu soo tuuraan marka wasiirka eh, wasiir ku-xigeenku xilligaa ma joogay guriga isagu mise wuu ka maqnaa waxaa waa isla joognay hal meel baan ku wada sugnayn waa isla fadhinay isla waqtigaa waan gartay sahri waa garan karta nimankan shay iyo maxaan ku idhahdaa wax een, hadda ay maanta ay dad u weeraraan ay ayaga ay ogyihiin ma lahan nin walba bulshada een, mataqaanaa kamid ah ha ahaada aqoonyahan ha ahaada maxaan ku idhahdaa siyaasiyiin way iska abaaraan way iska weeraraan marka een, waa weerarada horey een, een, ee guud ahaan dalka soomaaliya ay ugu qaadi jireen weerar ka mid ah bay nagu soo qaadeen alxamdulilah adiga iyagun baan een, mataqaanaa khasaaro xun baa gaaray een, dhaawacodan hadda halkaa buu yaalaa kuwa kalena insha allahu waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan een, magaalada kasoo bixin inaan soo qaban hadduu alla idmo waan gartay idinka wax khasaaraha oo idin soo gaadhay ma jiraan maya walaali maya hadda yaraatay wax khasaaro anagu mataqaana na soo gaari ma jirin sida hore aan kugu sheego weeyaan een, midka ugu horeeya ay soo tuureen xabada ayaan la helnay een, dhaawacooday rabeen haddana in mataqaana ay ay meesha ay kala sii baxaan oo sidaa daraadeed ay bambaani kale usoo tuurayeen fursad bay uheli waayeen ayagaa lasii carraba kee dhaawac xumaayo ba mataqaana banka gacanta ku haystayna waa soo qabanaysa een, mataqaana booliiskii aan ku wareejin tani waxay imaanaysaa ee, maalmihii hadda ugu dambeeyey ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo qo- iyo amisonta waxay wadeen een, howlgallo markaasi loogu saaray meel alaala meeshay kaga soo yihiin gobolka waa sidaad ka wareysid hadda diisoor oo kale waa mataqaana ciidan baa ku dhaaqay waa lagu dhow yahay meelaha sokeeyo oo mataqaana oo een, sidoo kale ciidan baa maxaan ku idhahdaa een, een, loo diray ayagana oo rabaan in meel alaal meeshay kaga soo yihiin deegaanada degmada hoos imaanaya iyo guud ahaan gobolkaba in laga saaro marka maadaama ayagu lagu mashquulsan yahay ayaguna waxay rabaan in bambaane iyo waxaasaan naf lahayn ay soo tuuraan oo ay soo ridaan oo oo baydhabo baa waxaas ka dhacay ay rabaan mediaha iyo barbagaandada ay ku dheereen ilaa waad waad garanaysaa nimanka maxamed isaaq ibraahim aflow oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada baydhabo oo khadka telefoonka ee degmadaasi ugu warramayay sahre cidla nur ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa washington somalilan ayaa sheegtay in kulan lagu qabtay magaalada nairobi oo lagaga hadlayay maamulka hawada sare ee soomaaliya u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya uu ku dhammaaday isafgaranwaa kadib markii ergadoodii ay ka soo baxeen kulankaasi wariyaha v o eeda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada somalilan cumar cabdilaahi aadan oo ka mid ahaa wafdigii iyagu tegay nairobi wuxuu ka waraystay sababta ay shirka uga soo baxeen ugu horeyna waxa uu weydiiyey kulanka wuxuu ku saabsanaa bismillahi raxmaan raxiim eh, aad baan barkad adigii fiyoda weydiin salaamaya marka hore Eh, kulankaasi walaal wuxuu ku saabsanaa eh, hay-adda kaawana casuuntay marka wuxuu ahaa kulan farsamo oo ku saabsan s- hawadii sooma dalkii soomaaliya laisku odhan jiro imika somalilan iyo soomaaliya u kala baxay hawadiisii bal sidii eh, gacmaha soomaalida loogu soo celin lahaa farsamo ahaan in guddi farsamo oo somalilan iyo guddi farsamo oo reer Muqd- eh, soomaaliya muqdisho ka yimid in laysu yimaado oo la wada fadhiisto oo bal farsamo ahaan la isla soo dhoweeyo qaabkii hawadaas si wada jira loogu maamulaaba ay ku saabsanaa kulankaas kulanka waxaa lagu qabtay eh, xarunta qaramada midoobey ay ku leedahay nairobi eh, u n compoundka ayaa lagu qabtay Eh, runtii wa- bi- maalintii sideedii bisha iyo sagaalkii bisha ee in labada cisho socdo maalintii koowaad waan somalilan ahaan ka qayb galay iyadoo halkaana lagu soo bandhigay daraaf qoraal qabyo ah oo transition period ah eh, runtii aan ka turjumayn maslaxadda shacabka reer somalilan oo la leeyahay saddex sannado kadib baa hawada lagu soo celinaya soomaalida waxaa loo sameynaya capacity building runtii qabyo qoraalkaasna anagu aragti kumaanaan lahayn marka maxaa ku qornaa qoraalka ay idiin soo bandhigeen qabyo qoraalka waxaa ku qornaa eh, qaab eh, matalan capacity buildingka qaabka loo samaynayo kale inaan si cadaalada loo qaybin oo waxba muqdisho la siiyey hargeysana aan waxba la siinin iyo somalilan madaaradeedii waxaa kaloo ku qa- qabi- eh, ku qornaa qabyo qoraalka in xarunta hagista ee nairobi ku taala loo rari doono muqdisho arrintaasoo arrin aanaan isla ogeyn ahayd horena turkiga dowladda soomaaliya tiraba dhowr jeer laba saddex jeer ay aqbaleen oo saxiixyadoodii la hayo in xarunta nairobi loo soo rari doono hargeysa oo ah- oo hargeysa laga maamuli doono guddi wada jirna ay maamuli doonto arrintii dowladda soomaaliya markasta saxiixda way ka baxaysaa iminkana ee kaaway u dhuumatay iyadoo yacni barnaamij aan soconayn oo waaqaca soomaaliyeed aan ka soconayn oo annagana aanan lagu sanduulayn karin bay la soo galeen barnaamijkaasaa meesha lasoo bandhigay shirkiina waanu ka baxnay bosishankeygana waanu sheegnay waxaanu waxaanu sheegnay in somalilan wixii lagu heshiiyey ay diyaar la tahay marnaba aanay ka baxayn annagu sidooda marnaba waxaanu saxeexno kama baxno maantana aragtida la socdaan waxa weeye waxaanay maamuli karayn inay iyagu keligood qaataan taasuun soconin agaa sameetay saami qaybsiga horumarinta madaarada maxaad kaga biyo diideen ee aad saloogteen idinku ee ta ugu dhow waxa weeye annagu wasaarad ahaan waxaan maamulnaa laba madaar oo caalamiya iyo shan madaar oo lookala ah. Ee, labada madaar ee caalamiga waa berberiya hargeysa shanta lookalkiina waa ceeri gaabo iyo laasxaanood boorama kalabaydh iyo burco marka toddobadeeda madaarba inay kabaasibilika ka muuqdaan bay ahayd laba keliya oo berberiya hargeysa bay soo qaateen halka iyagana tobaneeye madaar dhowr iyo toban madaar oo qaaraanin jirin oo imika la aasaasayo ay ku soo darsadeen arrintaasi runtii arrin eh, isla ogeyna maaha arrin cadaalad ku dhisanna may hayn hay-adda ay kaayona marnaba dhex kamay noqon arrintii iyo wadahadallada iyo wax lowxiina may tixgelin waayey intaydaan shirka ka bixin ma bandhigteen aragtidiina iyo mowqifka aad dowlad ahaan ka taagantihiin arrintan Eh, maalintii labaad baana shirka aanu tagnay baanu ka baxnay laakiin maalintii koowaad waanu dhammaysanay waxa goobjoogaha safiirka turkiga bosishanka dowladda somalilan taagantay baanu u sheegnay mowqifkaygaan u sheegnay Eh, waxaanu sheegnay xataa inaan de- waxa mashruucan haddaan somalilan ku jirin aan u guuleysan karayn oo aan laga soo celin karayn gacmaha dadka nairobi ku maamulaya weligood sida ku takrifalayay laakiin waxaad moodaa dowladdii soomaaliya dadkay soo dirsatay laftoodii inay raalli ka ahaayeen mashruuc nairobi iska sii joogo ay khilaaf abuuraan dad in wax la soo celiyo diyaar u ahaa anigu maan arkayn ee bosishankana waanu sheegnay waanu ku celinay safiirka turkiguna shirka dhexdiisi buu nooga markhaati furay in waxaanu ku hadlaynaana run tahay horena loogu heshiin in hargeysa la tago imikana dee uuna isagu diyaar u yahay in hay-adda ekaayo soomaaliya ay aqbalaan heshiiska turkiga ee in hargeysa la tago arrintiina way diideen macnuhuna waxa weeye uun in laba yimaado la dooni maayo muqdishona looma socdo Ee, hadhowna waa la cilaadayn doonaa iyaga Ee, sidaasaanay dadkii dowladdii soomaaliya soo diratay ay raalli ku ahaayeen in mashruucaas kenya uun sii haysato iminka waa idinkanoo shirka waa ka soo baxdeen dalkii baa kusoo noqoteen muxuu yahay qorshaha mustaqbalka ee wadahadallada la xidhiidha maamulka hawada ee idin dhexeeya idinka iyo dowladda soomaaliya Ee, barkad aad baad u mahadsan tahay walaal qorshaha ee, iminka halkan ka sheegi kari maayo runtii wasiirkii iyo wasaaraddii arrimaha dibadda iyo dowlad ahaan baanu isku noqonaynaa waa la fadhiisanayaa arrin aan keligaygu xidhnayn oo dalkoo dhan aanu aanu ay- masiirkiisa go'aaminaysa insha allah soo bixi doonta dadka reer somalilan waxaan ku niyad adkaysiinaan u sheegaynaa waxway sida dhulkeenna iyo baddeenaba aynu u maamulanno ayaynu cirkana u maamuli karnaa laakiin waxaanu qiimeynaynay uun wadahadalkii iyo dhexdhexaadintii beesha caalamka oo lahayd hawada weli sii wada yeesha marka wixii tallaabee ku xiga kama hordhacaya wakhtigeenu la sugi doona haddii alla rabo.
kaasi wuxuu ahaa wasi- wa- agaasimaha wasaaradda duulista iyo hawada somalilan cumar cabdilaahi aadan oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
waa hagaag mar kale subax wanaagsan qarax lala eegtay qunsuliyadda talyaaniga ee magaalada qaahiro ayaa waxa uu sababay dhimashada ugu yaraan hal qof in ka badan toban qofna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sidoo kalena waxaa dhismihii qunsuliyadda soo gaaray iyana burbur warbixintaasi waxaa magaalada qaahire kasoo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni hal qof ayaa geeriyooday sidoo kale toban qof ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii qarax weyn uu ka dhacay afaafka hore ee qunsuliyadda dowladda talyaaniga ee bartamaha magaaladan qaahira qaraxan oo ka dhacay shaaraca galaa oo u dhow fagaaraha weyn ee ramsiisa ayaa qayb ahaan burburiyey qunsuliyadda talyaaniga iyo dhismayaasha kasoo horjeeda wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda masaarida ayaa xaqiijisay qaraxaasi inuu sababay geerida qof keliya halka dhaawacuna ay ku sheegtay toban qof oo rayd ah wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ayaa iyana sheegtay in qaraxa uu dhacay kadib markii dad aan la aqoon bam ay ku xireen mid ka mid ah gawaarida horyiilay afaafka hore ee qunsuliyadda talyaaniga ciidamada amniga ayaa soo buuxdhaafiyey meesha qaraxa uu ka dhacay waxa ayna xireen waddooyinka soo gala agagaarka qunsuliyadda dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda talyaaniga oo ka hadashay qaraxa lala eegtay qunsuliyaddeeda ayaa si weyn u cambaaraysay waxa ayna ku tilmaamtay weerar argagixiso ma aha mid baqdin nagu abuuraysa weerarka argixisada mana aha mid joojinaysa howlaheena diblomaasi iyo inaan dowladda masar ka taageerno la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda talyaaniga bishii hore ayay ahayd markii qarax lagu dilay xeer ilaalihii hore ee dalkani masar hishaan barakaad kooxaha mayalka adag ee islaamiyiinta ayaa weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada iyo dhismayaasha dowladda ka geysanayay dalkani masar tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii islaamiga ahaa sannadii labada kun iyo saddexiyo tobanka xuseen saxnuuni v o a kahira
waa hagaag dhegaystayaal subax wanaagsan ramadaan kariim ayaanu idin leenahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington dhinacii qasaa'idka ayaynu markana jalleecaynaa waa qasiido ay qaadayaan gabdhaha fanaaniinta
cododkaasi gabdhahaasi sitii ay ku luuqeynayeen iyo qasiidadaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa idaacaddii aroornimo waa sahre cabdi axmed iyo sahre cidla nuur oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo ramadaan kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.